Googashan nabadeed oo wadajir garwadeen kaga ahaayeen maamulada Dhuusamareeb iyo Guriceel qaybna ay ka ahaayeen culimada ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay taalay deegaanka Laas Cadow oo dhanka waqooyi galbeed kaga xiga magaalada Dhuusamareeb muhiimadda googashan nabadeed loo dhigay ayaa ahayd in heshiis laga gaaro colaad dhex martay beelo walaalo ah kuwaasi oo hadda qaatay in ay ka wada shaqeeyaan nabadda guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed ayaa ka warbixiyay qodobada lagu heshiiyey qodobka koowaad oo ku saabsan ciidamada in la kala diro saacaddan laga bilaabo maanta labadaas deegaankaas labada qabiil ay iskaga soo horjeedaan ciidamo isu dhuran qola meel joogto hub ku haysata lama arki karo qoladaba waxaa laga rabaa inay reerahoodii waxoodii kala aadaan qoryahoodana inay meelaystaan amnigana waxa u xil saaran hay-adaha amniga sida laga hadlay galabta laga bilaabo saacaddan waa la heshiiyey waa la iscafiyey qori dambe meel lagu haysto oo lala socdo ma la arki karo qorigii la soo qaado oo isagoo maaragtay lala socdo ciidamada amnigu soo qaadaan mana lagu imaan karo ninkii ku dagaalama horaa looga hadlay waa lagu dilaa waana la qabanaa amarkaasna waa la baxshay waxaan kaloo rabnaa inaan idiin sheegno qofkii ku dhaawacma isagoo ciidanka la diriraaya ama dagaal qabiil intuu galo soo dhaawacma eeraboorada aan haysano guriceel iyo dhuusmareeb iyo deegaanada ma laga dhoofinayo haddeerba si fiican ha loo maqlo hadda ninkii maalin dhawo dhaawacmay dhib badanaan ka marnay sidii loo rari lahaa caawid waaqaan la geyi karin meel la geyi karo oo deegaanada aan ka taagi karnaa ma laha qofka waxa weeye dagaalo lama saari kara saa ogsoon tihiinba waa inaan annagu warqad u jarna amniga haddii kale meesha la geeyaa lagula dogaya qof aan ku caawinayno hadduu dhaawacmo inaan diyaarad saarno oo warqad u qorno ma jirto intaas in dhagaha si fiican looga qaadaan rabnaa waxaan rabaa inaan ku xujiyo qodobka meesha in la wada degaa magaalo waxay ku noqotaa ummaddu inay wada degto dadkaana waa ehel waa qaraabo kala sikin kala riixis wax kala xirasho meeshu magaalo ku ahaa mayso waxaan rabaa meesha iskuula laga sameeyey in iskuulku ardada la wada keeno isbitaala laga samaynaha in la wada yimaado ceel biyooda laga qoday midna waa laga qodaha in la wada cabo ummaddu inay wada ganacsato ummaddu inay isla degto meesha in la magaaleeyo dadka hadda labadan qabiila keliya maahan qabaa'ilka dhan iyo cid walba oo maaragtay muslima dad raayaysaa la rabaa magaalaba magaalo ay ka dad badan tahay oo ummad kala duwan ay ka badan tahay ayay ka nacfi badan tahay waxna looga qabo ogyahay maamulada dhuusamareeb iyo guriceel ayaa dadaal ku bixinaya sidii beelaha wadadega galmudug loo heshiisiin lahaa si ay nabad uga wada shaqeeyaan